sahre walaal waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda soomaalidu sanadkan si aada u sareysa ayaa uga qeyb noqdeen doorashada localka ee dalkan ka dhacaysay ajaanibtuna sidoo kale waa ku banaayeen laakiin markaad eegto cadadka soomaaliya iyo ummadda kale ee waddanka degan waxaad moodaa soomaalidu in aada ugu badnaayeen waxaa kaloo haddana ayadana nasiib wanaag ah in soomaalidu sanadkan ay ka sharxanaayeen xisbiyo kala duwan taasoo ka dhigan in ay aada u fahmeen haykalka siyaasiga ee dalkan ka jira oo ah waddan xisbiya badan dowladda iyo nidaamkana lagu dhiso xisbiyahaas faraha badan oo inta badan coalition loo yaqaano haddii aan wax yar tusaale ka bixiyo awal waxaa dhici jirtay in dadka soomaalida ama soogalootiguba ay siyaasadda dhanka bidixe ka tagnaay ka taagnaayeen tusaale ahaan xisbiga shaqaalaha iyo xisbiyada bidixe laakiin sanadkan waxaa muuqato in dhalinyaro badan oo soomaali ah ay labada dhanba ka muuqanayaan tusaale ahaan dhanka midige dhanka bidixe iyo xisbiyada siyaasadda dhexe ee waddanka ka jira tusaalahaan hadda anigoo kale waxaan ahaa xisbi waxaan ka taagnaa xisbiga cagaaran oo siyaasad ahaan ka madax banaan labada baloog ee isku haya dalka siyaasadiisa oo ah midig iyo bidix waxaan sidoo kale jira dhalinyaro fara badan oo ayagan xisbiyada dhexe ka sharaxnaa iyo xisbiyada midige iyo kuwa bidixada marka waxaa muuqato ka qaybgal siyaasadeed oo baahsan oo ballaaran iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo soomaalidu aada muddo sanadkan hadda doorashada loo kalkaa inay aada uga qaybgalayeen maxaa ugu wacan ayaad is leedahay
muhiimadda ugu weyn waxay tahay waddanka siyaasadiisu waa siyaasad iskaa wax u qaba ah inta badan halka wadamada sida hadda africa ay dadku u yaqaanaan oo kale siyaasaddu in halgan iyo juhdi badan lagu bixiyo oo haddana ay dadku ay mansab iyo dhaqaalaba sameeyaan laakiin wadamadan inta badan siyaasadeeda localka ah waa freefree waxa la yidhaahdo ama voluntary waxa la yidhaahdo iskaa wax u qaba taasoo macnaheedu yahay waxaad kamid noqonaysaa city councilka ama ma golaha degmada ama golaha caasimada taasoo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay sidoo kale inaad wakti free ah oo badan aad haysato saad shaqada uga shaqayso adna uga mid ahaato ma ahan shaqo buuxda oo shaqaynayso oo mashaari ah laakiin waa shaqo aad iskaa u qabanayso oo siyaasadday qayb ka tahay oo bulshadii horumarkeedii iyo wacyigeedii aad qayb ka tahay marka waxaan oran karaa soomaalida waxaa sanadkan ugu wacan inay qayb ay ka noqdaan siyaasadda waddanko sahlan in la galo oo laga mid noqdo haddii luuqada la fahmo ko labo dadka soomaalida oo inta badan ah dad u furfuran inay wax ka fahmaan nidaamka siyaasiga ee waddanka marka ay joogaan waxaana sidoo kale qayb ka ah qaabka ay dynamic u tahay siyaasadda dalka soomaaliya ka jirta taasoo inta badan siisa dadka soomaalida ee qurbaha jooga ama dadka waxbartay dhiiranaan iyo wacyi badan inay ka hayaan waxyaabaha siyaasadda kala duwan ee ka jira dalalka ay ku nool yihiin taasna sidoo kale sababay u noqon karaysaa waa tahay bal marka maxaad iiga sheegi kartaa inay uga dhigan tahay ama macno intee la-eg ayay u sameyneysaa dadka soo galootiga ah muslimiinta ah laga tirada badan yahay gaar ahaana soomaalida
waa mahadsantahay horta in siyaasadda qayb laga noqdo markastaba waa faa'iido waxay faa'iido u tahay inaad wacyiga wax ka ogaato wax ku darto waxna ka reebto marka la imaado horumarinta siyaasadda xisbiyada kala duwan ee dooniga dalka inay ku xukumaan aragti taas qofka soo galootiga ah si guud waxay waxay siinaysaa fursad ah in uu waxna ku daro qaabka isaga marka uu arko siyaasadda in dadka uu dhaqan ahaan iyo luuqad ahaan iyo deegaan ahaan iyo baahi ahaanba uu kasoo jeedo uu ku daro dhanka kale waxay ka caawinaysaa iyadana sidoo kale in xisbigu uu dadkaa soo galootiga ee faraha badan ee waddanka degan ay active noqdaan siyaasaddana ka qayb galaan ayagoo u arko yacni qof ay yaqaanaan kadibna suurageli karanayso inay doorashadii ay ay qayb ka ahaadaan waxaa dhacda waddankan horta sidiisaba dadku inta badan doorashada boqol kiiba lixdan baa ayaa codbixinta ka qayb qaadata in badan oo kamid a codbixinta kama qayb noqdaan sababtoo ah ma jirto xamaasad badan oo siyaasi ah markay timaado dalka gudihiisa laakiin soo galootiga markaad fiiriso gaar ahaan soomaalida markaad fiiriso dad u xamaasad badan weeye markay doorashada jirto waxaana dhici karto inay yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga ee codbixinta sameeya marka xisbiyaduna waxaa ugu jirta dan oo dadkaasi aan codeynin in la codeeyaan faa'iidaa ku jirta sababtoo ah baaxadii siyaasiga dalka ee lagu xukumi lahaa mustaqbalka ama ufraadka lagu kala mateli lahaa ayaa dadka dhanka reputation helaya marka taa waa midda guud xagga markay timaado dadka muslimiinta ah inay ka mid noqdaan siyaasadda laftirkeeda waxay keenaysaa in la wada noolaado isdhexgalku siyaado oo ay noqoto noloshu ay noqoto gid undertake tusaale ahaan in dadkani ay qayb ka yihiin wax ku daraan siyaasaddii waxna ka reebaan haddii ilaah ku sumt ogol yahay kuwa kalena sidoo kale marka siyaasadda waxaa soo baxaysa dheelitiran baan aaminsanaya anigu shaksiyan haddii dadku ay siyaasadda qayb ka ahaadaan faa'iidayna u tahaan aaminsanahay labada bulshada bulshada weyn oo laga midka yahay oo loo yimid iyo kuwa yimid intuba waxaa imaanayso nolol siyaasadeed oo isfahan ah xisbiyada iyo siyaasadda waddanka lagu xukumaynayaan ay ayadana u tahay faa'iido gaar ah